kulankan laanku hadalaya walkanqobadowka webiga shabeelle iyo weliba uusa ku dhayaya webiga dhatisa iyadoona gubro ku hayana ururada raabta maamulka degmada jowhar iyo qaar kumid ah wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle kulankii weliba diirada la ka saaray sidii walanqobado lahayee maylo usa ka jilcaya webiga shabeelle islamarkaana lanku faa-iideysadii lahayee fursadaha usa wedada webiga gudoomiyaha degmada jowhar ee duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar iyo weliba usa ku hadalay sida marnanan ku faa-iideysadayna kheyraadka usaka jara webiga islamarkaana caqabad kanagtii bulshada ku nool degmadaas iyo deegaanada kale usa maro webiga markii usa biisheena iyo markii usa webiga injeganyaba
run ahaantii annaga webigan magaciisii khayraadka uu watone marnaba maka faa'iidaysano marna saano magaciisii eber u noqdaa mararka qaarkeedna soo buuxsamo oo khayraadkii ilaahay keeni uu yahay haddana maka faa'iidaysano isku duubni dhan ma hayni waxaan runaa maanta laga bilaabo ilaahayow raxmad khayr qabti ilaahu nasiib webigan eberka ilaahu biin maanta noo soo buuxi waxaa noogu daran haweenka qiimaha leh oo u nugul igo uur leh kuwa dhalaanka yarka eh oo biila-aanta maanta joogo in biyo loo helo ilaahana deeqsii kale ilaahuna deeqsii aan ku tashano dhammaanteena in kuturbiisha aan samayno aan waraab aan siino dadkaas oo bannaanka jirana aan biyo aan u geyno caradaanna aan iska bixino aadaa umahadsantiin
qaar ku mid ee mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weliba yoon meelase kujeedeenaa muhiimad yeelata in webigan lagu faa'iidaysadaa fursado uusi wedaa islamarkaana meelilanku saaro faday caqabadaha iyo wajahana bulshada ku nool ah gobolka shabeellaha dhexe oo uusa degmooyin dhowreh ka maro webiga shabeelle waxaan u taagannahay inaan inaan faraqaynu u furno oo webigaas aan wax ka tarno cid allaale ciddii noo hiilinaysana diyaaraan u nahay hadday madaxdii xooytad qaranka tahay hadday madaxda isteedka tahay hadday madaxda gobolka tahay hadday madaxda degmada tahay dhammaan hay-adaha amnigoo dhan waa nagala qaybgalooyaan waad u jeedaan cabashaan wadanaa cabashadayna in wax laga qabto ayaan doonaynaa saasowna ku salaysan tahay waa gabadha walaashaada oo oonka iyo baahidu isku haysato xanuunka ay leedahay ayaan oraxdan u taaganoon la qaybsanaynaa dhibaatada ay gabadhaas ku jirto shacab kale oo wadamo kale lacag laga soo ururiyey ayaa noogula soo deeqaa marka annagaan isku dayno inaan wax qabsanno cidda wax noo qabanaysana waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay xawaadley iyo sabuun haddaan wax laga qaban hirshabeelle arrimaha beeraha wasaaradda beeraha wax kaloo loo qabtay oo la taaban karaayo male injiho wax soo qaabtay iyo meelo aan loo baahnayn wax laga qabto wax tari mayso inaan isku tashi samayno inaan xooggeenna iyo xoolahayna aan soo dhex istaagno wixii aan ka qaban karno karaamkeenna aan ka qabanno cid alaalay ciddii naga kaalmaynaysana aan diyaar u nahay dal iyo dibad dadka ku abtirsada hirshabeelle ee kala jooga adduunka daafihiisa ma rabna annaga markuu dadkii biyaha qaadaan jawaan la keeno jawaan waxba uma taro meeshaan hadda aan taaganaa berri markuu biyaha yimaadaan inta hay-adoo ordayso jawaan waddo jawaanna wax nooma taro